hor dowladda si fiican ay u maaraysay markii ugu horreysay micnaha yani markay mucaaradku sameynayeen markii la dher la dharinayay raila odinga waxaa mata runtii inay si fiican u maaraysay oo faraha ka qaaday dadkii oo dadkii ay isugu tageen goobihii micnaha la isugu tagaayo gurubaad halkaana lagu dhaariinaya madaxweynaha ummadda maanta madaxweynaha dadka inuu yahay madaxweynaha qaranka maanlak madaxweynaha ummadda inuu yahay wixii ka dambeeyey dowladdu waxay waxay waxay samaysay cadaadis xoog la xisaabtay mucaaradku micnaha rag badan way xirxirtay ragna runtii waxa weeyaan ninkii guddibaada mugina mugina sawa waataabkiisa waa la dhoofiye ilaahi kalamaarkiy hawaa la musafriha marka sida david indi oo kale iyo james orank oo kale baasboorada iga laga qaadi si la sheegayo ama wala warbaahinta ay qorayso marka guddaan ayaa la baasboorada ayaa lagala noqday marka taa marka waxay muujinaysaa dowladdu inay cadaadis fara badan ku saarayso mucaaradka inay yani xakamayso waa tahay cadaadiska cadaadiska ay dowladda ku hayso waa tahay cabdiwahaab waxaa la isweydiin karaa dowladda maalinkii koowaad ee aadka loo baqayay soddonkii koob iyo soddonkii january ee lalahaa war meesha markay tagaan qoladii qoladana sidii looga bartay dhaqdhaqaaqa mucaaradka ciidan ay ka hor keento dee wadanku armuu isku gubtaayo wax dhacaan oo maaragtay baqdintaa la qabo askartu ay awoodooda isticmaalaan oo dhinaca kalena ama wadankan dee waa wadamada africa aadka geeska africa ee maaragtay nidaamkan qabiliga aanu qarsoonayn inuu aada uga hirgalay oo dadkii ay qabiil u kala jabaan oo taliyayaasha ciidamadii wixii qabiil wixii cabsidii la qabay maalintaas ma aanay dhicinoo dowladdu ayar waa tibi ciidankii ka qaaday oo aamustay oo waxba iyaguna ay isdhaariyeen kadibna ay kala laabteen maxay taa maxaa baqdintan damba dowladda geliya inay tallaabooyinkan qaado oo ay aada maaragtay u dabagasho siyaasiyiintii mucaaradka maxay ka cabsatay maxaa bidhaamay waxa weeyaan horta nimanka mucaaradka ayaga ayaga ayaa kala jabay waa arkaysa yani raggii micnaha yani raila raila odinga ninka ku-xigeen ku ahaa clonso clonso mitshoka iyo maarata ninka la oran jiray maaratay musali mudavedi iyo ninka la yihahda moses watangula inta may imaanin oo goobta lagu dhaariyey ninka la yihahda raila odinga may imaanin taa marka waxay muujinaysaa in micnaha mucaaradku si u kala jaban yahay waxaa kaloo runtii mucaarad kala jebiyey markii la qaybin markii la qaybsanayay guddiyada baarlamaanka waxaad moodaa runtii in xisbigan clonzo iyo xisbigan musali mudaved iyo xisbigan watangula aysan wax badan helin oo wax ilaa du ay qaateen micnaha odm ay qaateen taas marka waxay keentay marka in ayaga dhexdooda xogo soo kala dhex galo oo marka dowladda taa markay ogaatayna micna aysan ogeyn yani oo dowladda yani ay ay ogaatay in raila odinga us wax badan qaadi karayn marka way fasaxday dadkii wuu fasaxday wuu isdaariyey halkaasina ku dhamaatay maxaa dowladdu ilaa hadda yani waxaa ciidankiidaa gacanta ku haysa booliiskiidaa gacanta ku haysa ama laakiin tallaabooyinkan dambe oo ay qaadayaan maxay yihin ma mucaaradka laftiisa maxaa la qaarkood kala jabkaas aad sheegto ayagu inkastoo aanay weli qiranin oo ay leeyihiin maalintaas maxaa la dhaha waaridiyaasheeni baa nagala laabtay xabsi qarsoon baan xabsiya kor ka feedan baan ku jirno macnaha dhaqdhaqaaqa waa xabsi baa jirta ay leeyihiin marka laga soo tago ma khilaafkaasaa wax ka jiraan oo dowladda qaar mucaaradka ka mida ayaa laga yaabaa inay maaragtay xog ka heshay oo waxyaabo u qarsanaa mucaaradka ee ogaato tallaabooyinkan ka dambeyan miyaa la dhihi karaa horta waxaa xaqiiqaa mucaaradku inuu kala jaban yahay maxaa yeele waxyaaba hadda ay sheegayaan oo waxyaaba macnaha yani runtii ay iska ay runtii ay warbaahinta iyo dadka ugu talagalan ay ku qaldaan taa mid weeyaan midda kale dowladdu waxaa ka go-an ragga micnaha aadka badan yani ucadcad mucaarad ka tirsan inay yara xakamayso oo marka ay tusto ina mesh meesha inay dowlad ka jirto inay amarka amarka kala dumanto in lasoo celiyo in haba yaraatee qof aan qof cina ka weyn ama yani sharci ka weyn aanu aanu jirin waxyaabahaas dhan ay dowladda runtii muujinaysaa inay muujinto iyadoo isla mar iyadoo isla markaana yani iyadoo isla markaana fiirinaysa in dimuqraadiyada aan dhaawac weyn loo geysan waa tahay n waxaa jira nin mucaaradka south sudan ninkii madaxweyne ku-xigeenkii hore ku agdhowaa oo maxaa la dhaha kenya magangalyahaan u joogo oo bartiisa facebooka ku qoray taliya ciidamada qaramada midoobey south sudan un-ku ay shaqada ka qaadeen oo kenya ay ka xumaatay ku qoray bartiisa facebooka oo taageeray shaqa ka qaadistaas kadibna dowladdu ay masaafurisay haddana jabhaddii ay sheegtay inuu ku xiran yahay wadanka south sudan ta koofureed juba marka iyo markaad fiirisid dimuqraadiyadda kenya ay ku faani jirta ama xataa aada loo looga dhex loogu ammaanayo marka la eego dalalka ku yaala africa siiba geeska africa halkay joogtaa bay kula tahay horta run ahaantii wax badan ba ayaa hadda hadda yara qarsan marka dhabta laga hadla dimuqraadiyadda hata hata wadanka wadanka kenya marka markaad fiirisid wadamada jiraanka la ah kulli waa xagga dimuqraadiyadda aada bay runta uga horeeyaan dhinaca dimuqraadiyadda iyo dhinaca warbaahinta warbaahinta xorta ahba laakiin si kastaba allah ka dhiga waxaad moodaa runtii in waxa badan had iminka isbedelayaan in dadka qaar ay leeyihin war nidaamkii kanu baa dib usoo noqday nidaamkii kanu maa dib usoo noqday qaar badan isweydiinayaan marka weli waxaa arrintaas soo ifbaxday yani markii la dhaariyay kabacdi raila odinga ayay arrintaas soo ifbaxaysaa marka dawladdu waxaa fiican marka xawligay ku socota xooga inay yara joojiso mucaaradka wadahadal ayla furto yani dimuqraadiyad dib loo dib maaratay loo hirgeliyo in laamaha cadaaladda micnaha la ixtiraamo maxkamadaha aada loo ixtiraamo go-aanada ay keenaan oon lagu tuminin maxaa dawladdu waxa weeyaan waa miisaan lagu daynayo weyaan haddii iyada maxkamaddu macnaa oo yani amarka amarka maxkamadda ay ku tumuto qof hadhow yeelaa ma laha maxaa yeelay dawladdu waxa weeyaan waa inay sharciga dhowrto haddii inay sharciga door weysa dad shacabkaygana ma dhowrayaan marka taas waxaasoo in dawladdu waxaa waxaasoo waxaa loo baahay inay ka fikirto ala ayaa fiican oo dib ugu fikirto laakiin si kastaba allaha kaligeed yani wadankan wadanka ugu duq ugu dimuqraadiyada fiican weeye bariga africa wadanka warbaahinta xorta ee ka jirta qaariga bariga africa weeyaan weli yani wax badan baa wax badan baa waa weli wax badan baa qabsoomay